ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa afarta bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada ah maanta oo khamiisa barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo galay maalintii saddex boqol iyo toddobaad oo xiriir ah iyo kooxaha muqaawamada falastiiniyiinta oo fuliyey howlgallo lala beegsaday ciidanka yuhuudda roobab daadad wata oo ka da'ay dalka yemen kuwaas oo geystay khasaare nafeed dalka zimbabwe oo u diyaargaroobaya inuu joojiyo isticmaalka doolarka maraykanka uuna adeegsado lacag maxalli ah oo ay dowladdu farsamaysay dagaalla culus oo bariga suuriya ku dhex maraya ciidamo qabaa'il ah iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta huteel ku soo dumay dalka jarmalka oo geystay khasaare nafeed sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sideeba uu diinjacaalka reer khasa sabab ugu noqday hanuunka gaalo badan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqeymaha cadowtooyo ee yuhuuddu ka hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii saddex boqol iyo toddobaad oo xiriir ah iyadoo kooxaha muqaawamada falastiiniyiintu ay fuliyeen howlgallo kala duwan oo lala beegsaday ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa ka warramaya cabdiraxmaan badar
أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا هو سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر تعالي هاي ماما هاي ماما ولك لا أحد يشوفك.
الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي وهو
أنا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo khamiis ah dalka kana ku beegan maalinkii saddex boqol iyo toddobaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonnaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xookugalle ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed iyo dagaalo lagu jebiyey askarta sahaynada duqeyn xooggan oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen mandiqada tabuug ayaa waxay ku dileen dad badan oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawaceen bariga xerada nuseyraad ee waqooyiga marinka khaza iyana ciidamada yuhuudda waxay ku bartilmaameysadeen duqeyn bahadlimo oo ay ku bixeen dad badan oo shacab ah kuwo kalena dhaawacyo kala duwan ayaa soo gaaray sidoo kale guri ku yaala deegaanka cabsaan ee dhacabariga magaalada khanyunis waxaa ku shahiiday dad badan kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duqeyn ay ciidamada yuhuudda halkaasi ka geysatay deegaanka laqharaar ee islabariga magaalada khanyunis iyana waxay ciidanka yuhuudda ku dileen dad badan oo shacab ah halkay kuwo kalena ku dhaawacmeen deegaanka ziina guri ku yaala ee sidoo kale ciidanka yuhuudda duqeyn la bartilmaameysadeen afhayeen u hadlay kooxaha gurmadka rayidka ayaa waxuu sheegay in magaalada khanyunis oo keliya saacadii lasoo dhaafay ka soo saareen in ka badan labaatan ruux oo shuhada ah iyo kuwo kaloo dhaawacyo kala duwan qaba kuwaasoo dhammaantooda ku shahiiday duqeymo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanaday ka kooban tahay magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza afar ruux oo rayid ah ayaa sidoo kale ku shahiiday duuqeyn ay ciidamada yuhuudda ka geysteen galbeedka magaalada khaza waxaana sidoo kale jira kuwo kaleo dhaawacyo kala duwan ay soo gaareen iyagoo sidoo kale duqeyn ku dilay ciidamada yuhuudda shan ruux oo shacab ah halka sidoo kale ay toogasho ku dileen yuhuudda ruux falastiiniya oo ku sugnaa magaalada khaza teendhooyin ay ku hooyanayeen dad barakacyaal ah islamarkaana ku taala magaalada khanyunis duqeyn ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen waxaa ku shahiiday lix ruux oo rayd ah halkay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan sidoo kale afar ruux ayaa ku shahiiday duqeyn middaa la mid ah oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen deegaanka cabsaan ee isla magaalada khanyunis waxaa sidoo kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen dad fara badan oo ku sugnaa aagga ay duqeyntu ka dhacday saddex guri oo ku yaala magaalada khaza ayay sidoo kale duqeeyeen ciidamada yuhuudda waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay kuwo kalena ku dhaawacmeen waxaana sidoo kale burburka guryahan lagu laayahay dad badan oo shuhada iyo dhaawacyo iskugu jira waxaanay kooxaha gurmadka deg dega wadaan dadaalle ay ku baadigoobayeen dadka ku xaniban dhagaxaanta hoostooda masjidka shaafici ee ku yaala galbeedka magaalada khanyunis ayay sidoo kale duuqeyn la dhaceen ciidamada yuhuudda waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo shacab ah halkay jiraan kuwo kaloo dhaawacmay deegaanka bani caamil al athariya ee magaalada khaza ayay sidoo kale duuqin la eegteen ciidamada yuhuudda waxaana ku shahiiday sida ay wararku sheegayaan dad badan oo shacab oo aan waxba galabsan xasuuqyo kala duwan oo saacadii lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza waxaa ku shahiiday dad badan oo shacab ah kuwo kaloo aad u tira badanna waa ay ku dhaawacmeen waxaana tirada dadka ku shahiiday xasuuqyadan ay saacadii lasoo dhaafay gaareen labaatan iyo afar ruux halkii ay dhaawacyaduna gaareen boqol iyo toban ruux oo kale waxaana xasuuqyadan si isku mid ah u martigeliyey guud ahaan dadka barakacyaasha ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka marinka khaza ayaana sheegtay tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza ay haatan marayso waxayna tilmaamtay inay marayso in ka badan soddon iyo sagaal kun lix boqol toddobaatan toddoba ruux halkay dhaawacduna ku sheegtay inay marayaan sagaashan iyo kow kun lix boqol afartan iyo shan ruux oo kale waxaana maalmaha iyo saacadahayna soo aadeen suuragal ah inay kororto khasaaraha dhimasho iyo dhaawaca dadka reer khaza maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana siin dhalla-aana u beegsanayso dadka qaxootiga ah dagaalka burburinta ah ee ay ciidamada yuhuudda ku qaadeen marinka khaza toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatankii waxay dadka shuhaadada iyo kuwa dhaawacyada marayaan in ka badan boqol iyo soddon kun oo ruuxu iskugu jira dumar iyo carruur aan waxba galabsan waxaana sidoo kale burburka dhagaxaanta iyo bidhaha shubka hoostooda lagu laayahay in ka badan toban kun oo ruux oo kale waxaana intaa dheer oo uu dagaalka khaza dadka rayidka ee halkaasi kunal ku sababay macluul aad u daran iyadoo ay yuhuudda siyaasiyiintooda xag jirka ah iyo askartooda xadgudubka badan isku daardaarmeen inaan khazalo soo gelin karin waxa gurmada ah dhinaca kale weeraro xogugalla ay ciidamada maamulka yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaanada cadaanta galbeed waxaanay weeraradaasi dhaliyeen khasaare kala duwan oo iskugu jira dhimasho iyo dhaawac meelaha ay weerareenna ciidamada yuhuudda subaxnimadii hore maanta waxaa ka mid ah magaalooyinka naabolis alkhaliil jiniin beytlaxam iyo kuwo kaloodu fara badan weerar rasaaseenna ah oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada naabolis ee daanta galbeed waxaa ku dhaawacmay saddex ruux weerarkani ayaana yimid ka gadaal markii ay ciidamada yuhuudda xog ku soo galeen magaalada dhibaatooyin kala duwanay u geysteen dadka deegaanka sidoo kale waxay ciidamada yuhuuddu qarxiyeen guri ay deganayeen qoys shacab ah oo ku yaala magaalada alkhaliil ee daanta galbeed waxay sidoo kale deegaanka raasulcayn ciidamada yuhuudda ay ku dileen wiil yar oo falastiini ah waxayna burburiyeen oo ay dhul kala simeen guryo badan oo halkaasi ku yaala halka ay dhibaatooyin kala duwan kula kaceen dadkii ku dhaqanaa deegaanka raasulcayn ee magaalada alkhaliil sidoo kale xookugalayay ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalada khaliiliya waxayna ku dileen laba ruux oo shacab ah halka kuwo kalena ay ku dhaawaceen dagaal toosa ayay ciidamada muqaawamada ku qaadeen fariisin ay ciidamada yuhuudda ku leeyihiin magaalada naabolis ee daanta galbeed waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira sidoo kale waxay ciidamada muqaawamada weerar qarax ah la beegsadeen gaari gaashaaman oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda oo ku socdaalaya magaalada rafax ee koonfurta marinka ghaza
إن هذه المنطقة التي هجرت أهلها منها لتأمن منها حرام عليك لا أمان لك منها ولا أمان لك فيها في هذه الأثناء نجهز عقبة السجيل التي تمت صناعتها في استواء خان يونس وإن شاء الله سنضيف على أيدينا بني صهيون الويلات بإذن الله
telefishinka aljaziira ayaa sidoo kale soo bandhigay kamiin culus oo ay ciidamada muqaamada u dhigeen askar ka tirsan ciidamada sahayuuniyadda waxaana uu kamiinkani si gara uga dhacay deegaanka faraaxiin waxaana muuqaalka laga dheehanayaa dagaalyahanada muqaamada oo rasaas la dhacaya ciidamada sahayanada yuhuudda waxaana saddex xagalka gaduudan ee kasoo muuqanaya aflaamta muqaamada la soo saaraya laba ka mid ah ciidamada yuhuudda oo kamiinkaasi lagu dilay sidoo kale waxaa filimka kasoo muuqanaya kamiin lala beegsanaya gaari ciidan oo ay la socdeen askar ka tirsan ciidamada yuhuudda waxaana halkaas lagu dilayaa hogaamiyaha guutada lix boqol iyo soddonaad iyo ku-xigeenkiisa waxayna sidoo kale dhaawacyo kala duwan soo gaarayaan qaar ka mid a askartii qaraxaasi haleelay muuqaalka ayaa waxaa sidoo kale looga boganayaa kamiin kale oo ka dhacay deegaanka caasila ee magaalada khanyunis kaasoo lala beegsanayo koloniyo ka tirsan ciidamada gumaystaha yuhuudda dhimasho iyo dhaawac ayayna halkaasi ku noqonayaan sidoo kale wuxuu muuqaalka soo bandhigayaa qarax ciidamada yuhuudda loogu xiray guryaha ay duqaymaha ku burburiyeen dhexdooda waxaan iyagoo dullaanna ay soo galayaan halkii qaraxa loogu xidhay waxayna ka kooban yihiin siddeed xubnood waxaana qaraxaas lagu dhaawacayaa afar ka mid a askartooda iyadoo inta kale soo hartan ay goobta ka baxsanayaan waxaa goobta uu qaraxa ka dhacay soo gaaraya durbadiiba gaari gaashaaman waxaanuu meesha ka qaadaya askartii dhaawacyada ahaa waxay sidoo kale ciidamada muqaamada weerar toosa ku qaadayaan goob ay ku sugnayeen askarta maamulka yuhuudda waxaana halkaasi ka dhacaya dagaal adag oo hubka noocyadiisa kala duwan laisku adeegsadaa dagaalka kadibna waxaa goobta soo gaaraya diyaarada nooca qumaatiga u kacda iyadoo halkaasi ka daabulaysa askartii dhaawac ahaa iyo kuwa dhintay يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markana waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta dunida oo aan ku soo gudbinno wararkii ugu dambeeyey ee caalamka waxaana soo jeedinaya maxamed sheekh cali
aad baad u mahadsan tahay haashim cabdinaasir dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta dunida oonu kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada aad maanta ku dhagaysan doontaan waxaa ka mid ah roobab daadadoota ayaa ka da-ay dalka yeman kaasoo geystay khasaare nafeed wararka ka imaanaya dalka yemen ayaa ku waramaya in roobab xoogan ay ka da-een qaybo ka mid ah waddanka kuwaasoo sababay dhimashada dad badan iyo barakaca boqolaal ruux ugu yaraan shan iyo afartan ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen roobabkan xoogan ee ka da-ay waddanka yemen sida laga soo xigtay xafiiska qaramada midoobay ee dalka yemen iyo guddoomiyaha gobolka alxudeydah oo taabacsan maamulka xuuthiyiinta marka laga yimaado dhimashada ka dhalatay roobabkan daadadka wata waxaana guryahooda ka barakacay ugu yaraan shan boqol oo qoys iyadoona laga yaabo in tirada inta ay ka badan tahay kuwaasoo guryihii ay deganaayeen uu daadka qaaday gobolka tacisa koonfurta yemen ayaa isna ka mid ah meelaha sida daran uga da-een roobabka daadadka wata ee mahiigaanka waxaana lasoo warinayaa in roobabka ay saameyn ku yeesheen kumanaan qoys dalka yemen oo ay waadiyaal maraan ayaa xilli roobaadka gaar ahaan markay roobabku xoogan yihiin xafiiska qaramada midoobay ayaa xusay inay la tacaalayaan dadka waxyeelada ku noqday roobabka sidoo kalena ay wadaan gurmad deg deg ah war qoraal ah oo qaramada midoobay ku baahiisay barta ekes ee horey loo ohan jiray twitterka waxay ku sheegtay in laga yaabo khasaaraha roobabka ka da-ay dalka yemen inuu intaa ka bato sawiro lagu baahiyey baraha internetka lagana soo qaaday goobaha daadadka ku dhufteen ayaa muujinaya guryo aada u burburay ayna goobjoog yihiin qolyaha waxaa loogu yeero gurmadka deg dega ah dhinaca kale dalka zambawi ayaa u diyaar garoobaya inuu joojiyo isticmaalka dollarka una adeegsado lacago maxalli ah oo ay dowladdu farsamaysay dowladda zambawi ayaa u diyaar garoobaysa qorshe dhaqaale ballaaran ah taasoo isaga joojinaysa isticmaalka iyo ku-xiranaanta lacagaha dollarka maraykanka oo sannadihii tegay dalkaasi ka ahayd lacagta rasmiga ah wasiirka warfaafinta ee xukuumadda zambawi ayaa shir jaraa'id uu ku qabtay magaalada haraariya caasimadda ah ayaa shir jaraa'id ee uu ku qabtay magaalada haraariya caasimadda ah wuxuu sheegay in dhowaan ay ku dhawaaqi doonaan xukuumad cusub in la howlgeliyo lacago cusub oo maxalli ah oo lagu dacminayo dahabka si looga madax bannaanaado isticmaalka lacagta dollarka maraykanka wasiirka maaliyadda ee xukuumadda cusub ee zambawi ayaa toddobaadka dambe si rasmi ah u shaacin doona tallaabada ay dowladda ku doonayso inay ku howlgeliso lacag cusub kana maaranta dollarka maraykanka lacagta cusub ee zambawi ayaa lagu magacaabaa zek waana iskudaygii lixaad oo dowladda ku doonayso inay ka howlgeliso lacag iyada u madax bannaan oo ay kaga maaranto dollarka mid ka mid ah asaaliibta gumaysiga maraykanka ku haysto caalamka waa iyadoo lacagta dollarka ay dunida ka noqotay midda koowaad maraykanka ayaana waraaqaha ku faraqay dunida halka uu isaga beddelkeeda keedsado dahabka iyo macaadiinta qaaliga ah geeska kale dagaalo culus ayaa bariga suuriya ku dhex maray ciidamo qabaa'il ah iyo maleeshiyaadka kurdiyiinta waxaa dib usoo cusboonaaday dagaalo culus oo ka dhacaya gobolka dayrazuur ee bariga suuriya kaasoo dhex maraya maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ku sugan qaybo ka mid a gobolka iyo askar hab qabaa'il ah u abaabulan oo kasoo horjeeda kurdiyiinta deegaanka lagu magacaabo adayba oo hoostaga magaalada almayaadiin ayaa ka mid ah gobolada ay dagaalada xoogan ka dhaceen magaalada ayaana martigelisay duqeymo xoogan oo ay ku garaacayeen maleeshiyaadka kurdiyiinta ee ku daaban dowladda maraykanka ugu yaraan saddex ruux oo shacab ah ayaa ku geeriyooday dagaalada ka socda gobolka dayrazuur halka in ka badan shan iyo toban ruux la dhigay cisbitaalada caafimaadka kadib markii ay dhaawacyo daran soo gaareen maleeshiyaadka kurdiyiinta ayaa bandow kusoo orgay qaybo ka mid a deegaanada dayrazuur waxaana la tilmaamayaa in maleeshiyaadka qabaa'ilka ay gadaal ka soo riixayso dowladda iiraan taasoo ilaa iyo haatan la caddayn karin dariirta ayaa la isku adeegsanayaa hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona goobo hor leh ay dagaalada ku fidayaan sida ay soo tabinayso warbaahinta ugu dambayntii hotel kusoo dumay dalka jarmalka ayaa geystay khasaare nafeed muuqaalo lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya hotel ku yaala dalka jarmalka oo soo dumay kaas oo geystay khasaare nafeed hotelka soo dumay ayaa ku yaala magaalo lagu magacaabo karoof oo konton kilomitirka oo furgalbeed kaga beegan magaalada raylan ugu yaraan laba ruux ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen hotelkan kusoo dumay dalka jarmalka kuwaasoo kale ahaa nin iyo haweeney iyadoona dhismaha soo dumay ay ku godoonsan yihiin in ka badan toban ruux ciidamada booliiska jarmalka iyo kooxda gurmadka deg dega ah ayaa gaaray hotelka soo dumay waxaana lagu guulaystay in burburka dhismaha hoostiisa laga soo saaro ugu yaraan lix ruux iyadoona ilaa iyo haatan dad ay ku hoos jiraan burburka hoteelka ma ahan markii ugu horreysay oo dalka jarmalka ay ka dhacdo dhacdo ceenkan ah oo geysata khasaare isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid burbur dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa xubintii hadalhaynta dunida waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan
النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر وفي مد وفي جزر وفي الأنهار الأسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan markana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan sidee buu diin jacaylka reer kasta sabab ugu noqday hanuunka gaalo badan waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsen xasan xaaji
sugnaanta iyo sumuudka ayaa noqday kuwa loo tiiriya muslimiinta reer khaza tan iyo toddobadii oktoobar oo ay hana qaaday camaliyadda la magac baxday duufaanta al aqsa ee ka dhanka ahayd kayaanka sahyuuniga ah iyo yuhuudda lagu beeray dhulka barakaysan ee falastiin ayaa noqotay mid wax badan ka bedashay ra'yulcaamka dadyowga ku nool caalamka kuwaasi oo ay saameyn ballaaran ku yeelatay thabaadka muslimiinta reer khaza si gaar ah bulshooyinka ku nool caalamka galbeedka ayaa noqday kuwa isha ku haya xaaladaha xayndaabka khaza iyo mawaaqifta buduuliga ah ee had iyo jeer laga soo diiwaangeliyo xayndaabka khaza kuwaasi oo aanan suuragal ka ahayn qof waliba oo nool bulshooyinka galbeedka ku nool gaar ahaan maraykanka iyo ingiriiska ayaa qaadanaya diinta islaamka islamarkaana soo haleelayo qaafilada muslimiinta kadib markii ay arkeen xaqiiqada muslimiinta iyo xiqdiga yahuudda ee ka dhanka ah dadka reer falastiin habeenkii koowaad ee bishii ramadaan ee ayna dhaaftay salaada cishaha kadib xilli dadka muslimiinta ah ee reer khaza ay isku diyaarinayeen tukashada salaada taraawiixda qof ka mid ah dadkii goobta ku sugnaa ayaa usoo dhaqaaqay dhinacay kaamiro tiilay taasi oo uu qofkii waday istaajiyey ka hor inta aan la gelin salaada shakhsigan ayaa soo hor istaagay kaamirada waxa uuna yidhi kuwani waa maalmo adag oo ay la nool yihiin dadka reer khaza waxaa si joogto ah halkan ooga socda dilka iyo duqaymaha maatada intaasi kadib waxa uu ka sheekeeyey mawaaqifta naadirka ah ee uu ku arkay dadka reer khaza iyo saameynta ay ku yeesheen kani waa daani oo ah amerikan dhalasho ahaan iyo kirishtan diin ahaan waa saxafi ku sugnaa khaza si uu usoo gudbiyo xaaladaheeda iyo wararkeeda kadib markii uu intaasi yidhi waxa uu ku dhawaaqay shahaadateynka waxa uuna sheegay in uu qaatay diinta islaamka daani oo ah nin soddon sano jir ah ayaa soo dhex tallaabay sufuuftii dadkii salaada tukaday waxa uuna u jihaystay dhanka mixraabka intaasi kadib waxa uu qabsaday codbaahiyaha ama mikrofoonka waxa uuna cod sare ugu dhawaaqay shahaadateynka lagu soo gala diinta islaamka qisadan ayaa si weyn ugu faaftay dalka maraykanka gaar ahaan gobolka kansas ee dhaca galbeedka maraykanka ama kanza sida ay ugu dhawaaqaan ameerikaanka asalka ah gobolkan ayaana ah gobol ay ku badan yihiin ameerikaanka beeralayda ah ee asalkooda kasoo jeeda qaaradda yurub islamarkaana haysta kirishtanka sheekada daani kiniisadda xaggeeda ilaa dhanka qur-aanka kariimka ah daani ma ahan qofkii ugu horreeyey iyo kii ugu dambeeyeyba ee qaata diinta islaamka kadib markii uu dagaalka ka bilowday qitaaca khaza sidaasi darteed waxaa qasab ahayd in lala kulmo daani lana weydiiyo su'aalo deg deg ah kuwaasi oo ay ka dhasheen falcelinno toos ah sababa ku aadan in ay warbaahinno kala duwan qaateen qisada daani kuwaasi oo soo gudbiya barnaamijyo ku saabsan dadka soo galay diinta islaamka kadib camaliyadda duufaanta al aqsa islamarkaana ku saamoobay dagaalkan kow iyo toban bilood jirsaday daani ayay qanaadka aljaziira ka waraysatay qisada islaamnimadiisa iyo waxa ku qasbay in diinta islaamka ah uu soo galo isaga oo ku sugan warshadda geerida sida ay dadka qaar ku magacaabaan ee jiida khaza ninkan ameerikaanka ah islamarkaana qaatay diinta islaamka ayaa qisadiisa ku bilaabay qeexitaanka naftiisa waxa uuna yidhi waxaan ahay shakhsi caddaan ah oo xambaarsanaa thaqaafadda iyo dhaqanka galbeedka waxaan ku noolaa gobol baadiye ah islamarkaana ku yaalla galbeedka maraykanka waxaan haystay kirishtanka iyadoo aan raacsanaa kiniisadda evangelikal kiniisaddan iyo kooxdeeda ayaana ah halka ugu badan ee laga dacmiyo laga xoojiyo lagana maalgeliyo kayaanka sahyuuniga ah iyo maamulkiisa uu ku magacaabay israa'iil kooxdan kirishtanka ah ee raacsan kiniisadda evangelikal ayaa rumaysan in israa'il ay tahay camiilka soo dedejin doona ilaashiyaha adduunka iyagoona qaba in ay dhici doonto macrako weyn oo u dhexaysa yahuudda iyo inta kasoo horjeeda oo ay u yaqaanaan haramjaduun qeexitaanka naftiisa iyo diintiisa kadib daani ayaa la weydiiyey sababta ra-iisiga ah ee ka dambeysay in uu qaato diinta islaamka iyo dhacdada ku qasabtay in uu u jihaystay jihadaasi ku adkayd inta uuna muslimka noqon ka hor daani ayaa su-aashan jawaabteeda u fadhi badashay waxa uuna yidhi laba mashhad ayaa sabab u ahaa in ay soo degdegto islaamnimadayda waa mashhadka koowaade waa dumintii masjidka alhuda ee ku yaalay khaza iyo duqayntii ay u geysatay yahuudda waxaa la yaab igu noqday jamaacadii masjidkan oo dumintiisa kadib isku timaaday si ay ugu tukadaan burburka masjidkooda kolkaasi ayaan dareemay in arrintan ay dabiici ahayn uuna jiro iimaan xaq ah oo dadkan riixayo mashhadka labaad ee igu qasbay in aan qaato diinta islaamka waa in aan arkay muuqaal ku saabsan qof reer khaza ah isaga oo gacmaha u horsanaya biyo roobaad ku da-ayay teendhadiisa si uu u weysaysto kadibna u guto waajibka salaada runtii waa uu iyaabgeliyey muuqaalkan ka hor inta aanan arkin maqtacan waxaan aaminsanaa in aan ku noolahay noolal kadeed badan balse markii aan arkay muuqaalkaasi ayaan ogaaday xaqiiqo qaraar oo ah in aysan jirin wax masaacib ah oo aan wajahayo marka loo eego waxa ku dhacay qofkaasi isagoo haddana aan dheg jalaq u siinaynin kuna dadaalayo sidii uu waajibka salaada ah u gudan lahaa ayuu leeyahay daani oo ah ameerikaan diinta islaamka qaatay tan iyo bishii oktoobar dhammaadkeedii daani ayaa bilaabay in uu kutub badan ka akhriyo qadiyadda falastiin iyo xaqiiqadeeda si uu wax badan oga ogaado qadiyadan taasi oo uu dareemayay in uu jaahil ka yahay waxa uuna tilmaamay in jahliga ku aadan qadiyadda falastiin ee maraykanku yahay manhaj waxbarasho daani ayaana xilligan hadda ah falastiin ka akhriyay lixdan dhigane waxa uuna sheegay in uu ku noolaa qol mugdi ah baadigoobkan ka hor noloshiisana ay isbeddeshay daani oo akhriyey qur-aanka kariimka ah ee qowlka allah ayaa sheegay in uu qur-aanka faraynin in xaqiiqada la iska indhatiro ama waaqica laga jaahil noqdo balse taasi cagsigeed uu yahay daafica qofka ku riixayo in uu la noolaado waaqiciisa baadigoobna u gala xaqiiqada dhanka kalena uu difaaco xaqiisa xitaa haddii laga awood badan yahay sidoo kale daani ayaa tilmaamay in xilligii uu kirishtanka ahaa uu kiniisadda ka bartay mabda ah in la iska indhatiro waaqica xaqiiqadana laga indhalaabo laguna ekaado iimaan keliya oo aadan garanaynin waxa aad rumaynayso daani ayaa sidoo kale qur-aanka kariimka ah ku tilmaamay in uu yahay mid dhinac waliba ka dhammaystiran oo ku baaqayo mabaadi akhlaaqeed mid bulsho iyo mid siyaasadeed oo hufan intaba kuwaasi oo si guud u saameynayo fardiga iyo mujtamaca daani oo ah nin dhalinyaro ah oo qaatay diinta islaamka islamarkaana u dhashay dalka maraykanka ayaa waraysiga lala yeeshay kusoo gunaanaday kelimaad ay indheergaradnimo badan ka muuqato waxa uuna yidhi waxaan weligay ahaan doonaa mid abaal u hayo xanuunadii iyo masaa'ibtii foosha xumaa ee aan kula kulmay khaza kuwaasi oo sabab u ahaa in aan khaflada ka baxo hurdadana ka kaco mas-uuliyadda dhammaanteen ina saaran ayaana ah in aan ka hor imaanno maamulka gumaystaha yahuudda kana dhiidhinna xasuuqyo wadareedyada uu ka wada jiida khaza
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله